ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta markii ugu horreysay tegay degmada bulo burde ee gobolka hiiraan oo dhowaanta laga qabsaday ururka al-shabaab waraysi gaar ah oo uu ra-iisul wasaare cabdiweli siiyey laanta af soomaaliga ee v o eda ayuu ku sheegay in dowladdu ay taageero siinayso dadka ku nool meelaha laga xoreeyey ururkaasi al-shabaab sidoo kalena maamullo ay gaadhsiinayaan dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay soomaalida lagu qabqabtay xaafadda isliya ee dalka kenya falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay ra-iisul wasaaraha oo iminka ku sugan magaalada jowhar ugu horreyna waxay weydiisay bal waxa uu kusoo arkay buule burde buule burde waxay ka mid ahayd magaalooyinkii dib looga hantay nimanka nabaddiidka ah marka waxaan u tagnay inaan dadweynihii la kulanno bal soo ogaano xaaladda dhabka ee meesha ka jirta markii la xoreeyey kadib xaaladda nabadda xaaladda nolosha dadka xaaladda xagga biyaha iyo cunnada iyo waxa dadku ku nool yihiin dadkina waa la kulanay waana ay ku farxaan runtii inaan u imaano annaguna aad baan ugu faraxsanayn inaan aragno dadka oo muddo lix sano ah nabadiidku xukumayey oo dhibaateynayay maanta inay kasoo baxeen marka noloshooda iyagu ay maamulanayaan mudan ra-iisul wasaare waxaa jira in meelaha la qabsaday ee shabaabka laga xoreeyey ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ama go-doomin ha ahaato ama waxbarashadiioo liidata caafimaadkiioo liidata inay ka jiraan mar haddii ciidamada amisom ay doorkoodii kasoo baxeen oo ay goobahaasi ka xoreeyeen ciidamadii al-shabaabka dowladda ma la dhihi karaa iyada doorkoodii ahaa inay adeegyadii bulshada goobahaasi ka hirgeliso wuxuu u muuqdaa waxoogaa mid gaabis ah sida buulo burdaba ayd kugu qaadata hal bil in aad tagtaan kadib markii la xoreeyey
waa aada iyo aada xukuumadda runtii hawl uga wadaa sidii dadka loo gaari lahaa meel walba magaalooyin badan oo la xoreeyeyna waanu tagnay markiiba waanu tagnay qoryooley waanu tagnay raashin iyo wixii daruuriga ahana waanu geynay sidoo kale waanu tagnay xudur iyo dhulkaas waanu tagnay bulaburde waa run weye hadda ayaanu tagnay laakiin hawsheeda waanu haynay runtii dadkuna waa iska fiican yahay waa iska lagan yahay laakiin waa ku tala jirnaa in wixii degdeg ah oo loo baahan yahay la geeyo wasaaradda arrimaha guduhu aada iyo aad bay howl uga haysaa arrintaas dhibaato yar baa naga haysato oo weli meelay ku jiraan nimanka nabadiidka ahoo wadadii jalalaks iyo dhulkaasay ku jiraan marka xoogaa logisticada weli waa waxaysan tahay waxyaabaha aan u nimid bayna kamid tahay inaynu wadada furo oo marka dadka si caadiya loo gaari karo mudan ra-iisul wasaare loorka burka ah ama kambariiskaba intaba waxay ku dhow yihiin qiimo ku dhow afartan dollar oo aanay dadku awoodi karin inay iibsadaan taasi soo ma keenayso in dadku ay magaalada ka baxaan oo meelo ay cunno ka heli karaan ay aadaan arrintaas waa arrinta ay ka shaqaynayaan nabadiidka oo ay dadka ka dhiganayaan duruuq bashari ah ama ay isku niinaynayaan laakiin waa waa waanu ku hortegaynaayo runtii shaqada aan wadno waxaa weye inaanu ku hortagno wadooyinka aan furto badeecaddu ay si toos u tagto xukuumadduna meelaha ay ka jiraan cunno la-aanta ay ka jirto raashin in la geeyo degdeg loo geeyo hawshaas waa wadnaa waana waana waana ka mirclawinayna haddii aan leedi magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud waxaa laga soo sheegayaa xaalad bani-aadanimo o aada u liidata in dadkii magaalada ay ka baxeen in magaaladu ay aada u kulushahay in magaalada marka ciidamada laga soo reebay aanu jirin xataa dad rayida oo magaaladii ku nool maxay tahay dowladda doorka uga aadan mar haddii magaalada al-shabaab laga xoreeyay in ay dadkaasi ku gargaarto waa tegi doonaa magaalada ceelbuur waxaanan qorsheynaynaa inaan raashin ka keeno dhinaca gaalkacyo waa run weeye nimankaas dhib weyn bay ugeysteen ceelashi way gubeen ceelal kamid a magaalada waxay ku shubeen si ay u noqdaan kuwa aan la isticmaali karin waxayna dadka ku handadaan qof magaalada gala inay dhibaato ugeysanayaan laakiin hawsha aan wadno iyo runtii dadka oo fahamsan dadkaas inay yihiin dad noloshooda hortaagan waxaan rajeynaynaa dhaksa in wax iskaga bedelaan marka dambe oo aan iswareysano waxaan rajeynaynaa inay arrintaas wax iska bedelaan ceelbuur waana nasiib daro in runtii dadkaas ay naxariis aysan lahayn oo aysan dadka u naxariisanaynin oo ay ku dadaalayaan iyaga iyo dadku inay isku meel maraan oo isla dhintaan oo ay dadka u isticmaalaan sidii ismiinayntii ay u isticmaalaan laakiin xukuumadda iyo xoogaga amison aad baan ugu dadaalaynaa in arrintaas aan ka hortagno waxna ka qabano marka laga soo tago dhinaca xaaladaha bani-aadanimo ee ka jira goobaha la xoreeyey waxaa jirta baahi xagga maamulka ah oo goobaha la xoreeyey ay u baahan yihiin in ay helaan maamul hawshiisii qabta halka adinku aada xamar uga soo duuli lahaydeen mar walba maamuladaasi haddii aadan wakhtigooda helin dad badan waxay sheegaan in ay mari doonaan halka ay martay magaalada baydhabo kismaayo iyo magaalooyin kale oo muran iyo isjiijid ay magaalooyinka geli doonaan maxaa qorshe maamul ah oo aad u haysaan goobaha la xoreeyey
waxaan magacownay inta badan magaalooyinka waxaan u magacownay maamullo kumeel gaar ah oo xaaladan degdega ah dadka ka caawiya sidii loo maamul lahaa arrimahooda kadib waxaan u gudbi doonaa la tashi dadka in lala sameeyo oo iyagu maamullo ay ku kalsoon yihiin ay soo doortaan marka goobo badan oo goobihii la xoreeyey ah waanu geenay goobaha kalena waxaa jirta niman madax ku jirta tababar oo degan scola blusie oo degdeg loogu duulin doono ama loo geyn doono meelaha ay maamuli doonaan maamulkaasuna waa kumeel gaar wuxuuna ku yimid qaab la tashi oo aynu la tashanay odayada deegaamadaas kasoo jeeda qaar ka mid ah markii muddo lagu joogana waxaanu qabaqaabin doonaa la tashi ballaaran oo markaa maamullo rasmi aynu ku dhisayno taasoo ka imaaneysa talada dadka dhanka dalka kenya mudan ra-iisul wasaare haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa jirta in dowladda kenya ay raaf maaragta saf ballaaran ku haysa dadka soomaalida ah ee halkaasi ku nool gaar ahaan kuwooda aan sharciga toos ka haysan sidee xukuumaddaada u arkaysa hawshaas runtii waa waa nasiib daro waxa kenya aanu ka maqalnay waa nasiib daro waana waxyaabaha nimanka nabadiidka iyo argagixisadu ay ka shaqeynayaan inay meel walba dhibaato ugeystaan nolosha dadka caadiga dowladda kenya aadan ugala hadalay aniga shaksiyan ilaa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda kale warka iyaguna waa u gaaray madaxweynaha oo safar hadda ku jira waxaana inoo ballan qaadan inay tallaabooyin degdega ka qaadaan ka qaadayaan waxaan rajeynayaa ilaa shalay inay wax ka bedeleen laakiin runtii arrintaas waa arrin aanu ka xunahay in dad aan waxba galabsan ay wax gaaraan oo dhibaato loo geysto waa waxaanu ka xunahay laakiin waxaan ognahay dowladda kenya inay aada dadka u martigelisay oo ayna hadda ka shaqeynayso sidii arrintaa wax looga qaban lahaa